isla dalkaasi turkiga madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ankara kula kulmay madaxweynaha somalilan axmed maxamed siilaanyo kulankaasi ayaa qeyb ka ah wadaxaajood u socda labada dhinac oo dowladda turkiga martigelinayso haddaba madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu waraysi siiyey laanta afka soomaaliga ee v o a ismaaciil faljar ayaana ankara ku waraystay bismilah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah aadaad u mahadsan tahay waa runtaa sidaad sheegtay halkan waxaa isugu nimiday inaan maxaanku irahda wadahadaladii soo bilowday sanadkii hore maxaanku irahda socday inaan hore usii wadno imaatankeenii maanta iyo guddiyadii farsamada ee shalay iyo daraadba shaqaynayeen shaqo aad iyo aad u wanaagsan ay qabteen aniga iyo madaxweynuhuna maanta amuuro aad iyo aad u ballaaran oo ku saabsan mustaqbalka guud ahaan dadka soomaaliyeed ee gobolka geeska africa ku nool gaar ahaan dalka soomaaliya ayaan isugu nimiday aad baan u wada hadalnay yacni dhibaatooyin badan iyo duruufo aad u adag oo hore u dhacayna way jiraan wax badanoo hadda taagan oo siyaasad leh oo waxlana way jiraan dadku waa dad walaalo ah masaalix badan iyo dano badanna way ka dhexeeyaan khataro badan oo soo wada wajahayo oo inay si wada jira uga uga gaashaantaan u baahanna way jiraan amuuruhu siyaasad keliya ma ahan dhaqaalay leedahay amniyay leedahay waxaan ka wada hadalnay marka dee meel fiican unbaan wax soo gaarsiinay wax badanna weli way dhiman yihiinoo dee hal mar kuma sahalkaasi amuuraha meesha yaallahayo sa kuwa loogu dhammayn kara ma aha laakiin meeshii aan awal joognay wax badan baan isaga soo dhowaanay communikega muxuu ay soo baxayna waad arkin doontaan oo ay ku qoran yihiin wax badanoo wax badanoo iskaashi ah oo iyo wax badanoo maxaa ku wax islaqabad ah oo mustaqbalka oo soo socda haddii alla yiraa shirku iyo wadaxaajoodka iyo wadahadalkuna wuu socdaa wuuna sii socon doonaa haddii alla yiraa laakiin saacadtu ra-iis waxaa jirta qodobadii siyaasadda inta badan dib aad u dhigteen waxyaabay gaar ahaan aadka loogu kala fikrad duwanaa maxaad ku doorbideen inaad dhinacan waxwadaqabsiga iyo qodobadan ku saabsan dhinaca deeqaha iyo arrimaha inaad soo horreysaan dhibaatada siyaasaddu dee waa dhibaato muxuu ahay geyiga dhan ka jirta amuura maxaanku irahdaayey aad hadda muxuu ahaayey ama muhiimadooda laga hor laga hor leeyahay waaye dadkuna siyaasad keliya ma aha waxa ka dhexeeya ama isku xiraahe wax badan oo ka dhexeeya isku xiraa jira marka waxyaabahaas inaan horu marino oo wax uun dad uun siyaasad doonaya aanan ahayn ayay daliil u tahay iyo dee dadka inaan danaynayno waxa dadka noloshooda taabanayo oo dadka khuseeyo ayaan danaynaynaa sidee in la yidhaahdo siyaasad iyo muxuu ahay madaxtinimo iyo dowladnimo iyo in laga hadlaayo waxaa aad iyo aad uga muhiimsan gabadha maxaanku irahda ariga ilaalinaysa ee maxaanku irahda somalilan joogta ama maxaanku irahda koonfurta soomaaliya joogta waxa u danta ah sidii ay tallaal u heli laheyd meelay ku umusho u heli laheyd biyaha ay dhowrka kilomitr ugu lugaynaysa meel dhow uga heli lahayd oo cunugeedu tacliin u heli lahaa waxa muhiimka ah waa midaas waana midaas ammaan sidii ay u heli lahayd oo qolooyinkan muxuunku iraha dhibka badan ee geyiga soomaaliya maanta dhibka ku hayaahay looga badbaadi lahaa dadka ayaguna loo meel loo saari lahaa amuurahaas ayaan u arkayna kuwa nolosha dadka si toosa u taabanaya maanta annaguna dee waxaan dadkii baan u taaganayo noloshooda waxa taabanayo inaan soo horumarino ayaa aad iyo aad muhiim u ah su-aasha ugu dambaysa saacadtu rays ka dhigto dabcan qodob baa ku jira deeqaha in la qaybsadoo kale deeqahaas ma waxay noqonayaan dabcan dhinacan mucaawanooyinkan dibadda mise xataa waxa ku jiri kara haddii dowladda soomaaliya oo cunaqabataynta hubka laga qaado kale haddii hub la siiyo kale waa la qaybsanaya misaasay u dhiganta annagu sideenaba dowladda anigu aan madaxweynaha ka ahay ictiraafka caalamiga ay heshay ama hubka qaadista ha noqoto ama bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka aan dib ugu noqonay ha noqoto waxaasoo dhamme waa wax aan annagu aan qabno in ay maslaxad u yihiin faa'iido u yihiin guud ahaan dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan iyo shayb kasta iyo muuqaal kasta oo ay leeyihiin marka wax naga naga xanibayo waxaasi so magaca soomaalida ku yimiday dadka soomaalida oo dhan inay wada gaaraan somalilanna ay dadka ku noolay qaybtooda ay ka helaan wax diidaya ma jiraan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayuu kaasi ahaa oo magaalada ankara ee dalka turkiga uugu warramayay wariyaha v o eda ismaaciil xuseen farjar oo shirkaasi goobjooga weli waxaad la socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda